بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الخامس وثلاثون مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه xadiidka shan iyo soddonaad uu darsigeennu ka bilaabanayo waxaa laga wariyey abuu hureyra radia allaahu canhu inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi kullu camal ibni aadam yudaacaf bani aadamka qof kastoo ka mid a camalka uu qabta shaqada uu qabtahay ajrigeeda waa loo laablaabaa see loogu laablaabaa alxasanatu bicashri amhaaliha hal xasana hadduu sameeyo bicashri amhaaliha yudaacafu bicashri amhaaliha toban iyadoo kale ah ayaa loo laablaabaa oo laablaabkeeda la siiyaa ilaa sabca mi'ati dicfin ilaa laablaabka uu ka gaaro toddoba boqol oo laablaab la gaarsiiyo toddoba boqol jeer isagoo ajarkiisii mudaacaf oo loo laablaabay la siiyo markaasuu nebigu yidhi qaala allahu tacaala allah baa wuxuu yidhi ila sawma camalkaas tobanka jeer ilaa toddobada boqoloo jeer qofka ajirkiisii loo laalaabayaahi waa camal kastoo khayroo uu sameeyo wey soonku laakiin kuma jiro ila soom soonka mooye maxaa yeelay allah wuxuu yidhi fa innahu lii soomka anaa iska leh wa ana ajzii bihi anaana qofka abaal marinayo wa ana ajzii bihi oo waxaan siinayaa jaza aan loo xisaabin aan loo xisaabinin ayaan siinayaa yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli sababta marka loogu laablaabayo ama loo siinaayo soonka loo siinaayo xisaab la'aan waxa weeyaan yadacu shahwatahu shahwadiisii iyo wixii naftu ay jeclayd ayuu ka tegayaa wa tacaamahu cunitaankiisii buu ka tegayaa min ajli aniga dartii buu uga tagaa buu leeyahy allahka subxaanahu wa tacaala sidaa darteed baa soonka aniga unbaa jazaynaya buu leeyahy anaa iskale lisaa'imi qofka sooman wuxuu leeyahay farxataani laba wakti oo farxo laba farax buu leeyahay laba wakti oo farxo oo qofka soomani leeyahay farxatun cinda fitri farax hal farax oo ka midii waa cinda fitrihi markuu afurayo agteeda wuu farxaa qofka saa'imka ah qofkii soomana wa farxatun cinda liqaa'i rabbi tan labaad oo uu farxayo waa markuu rabbigiisa la kulmo wey wa farxatun weeye cinda liqaa'i rabbi rabbigiisa la kulankiisa agtiisa marka uu yahay ayuu rabbigiisa agtii ku farxaa jasaha ilaahay uu siin doono maalinka qiyaamaha wala khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa urta ama dabaysha uraysoo ka soo baxdaahi adyabu mid wana mid maaragtay caraf badan wey wanaag badan cinda allaahi ilaahay agtiisa waxay ka udgoon tahay ee ka caraf badan tahay min riixi ilmiski miskiga udeyga la yidhaahdo caraftiisa way ka caraf badan tahay wasawmu soonku junnatun gaashaan wey oo addoonku uu gaashaan iskaga dhigo isku difaaco ama macaasida iskaga difaaco ama cadaabka ilaahay difaaca uga noqdo waidaa kaana yowmu sawmi axadikum waidaa kaana hadduu ahaadoo la helo sawmu yowmi axadikum midkiin soonkii haddii qofka uu maalin uu sooman yahay ou yacni soon ou u ahaadou soomo falaa yarfud yousan rafath la imaanin yacni rafadka alfuxshu fi lkalaama layidhahda hadal xumo iyo afxumo yousan la imaanin falaa yarfud yousan afxumo la imaanin hadal xun yousan ku hadlin walaa yaskhab yousan qaylinin oo wax aan macno lahayn dood iyo qaylo iyo wax lamida yousan gelin fa in saabbahu axadun qof haddii uu caayo qofkii saa'imka ahaa qof kalaa ku caayay aw qaatalahu ama uu la dagaalamo qof kale baa ku caayey ama kula dagaalamay qofkii saa'imka ahaa buu la dagaalamay ama afxumo iyo aflagaado u keenay falyaqul ha yidhaahdo ay saa'imu qofkii soomanaa innii imru'un saa'imun anigu waxaan ahay qof sooman macnaha anoo awoodi kara inaan iska kaa qabto haddana waa soomanaya soonkayga iga reebay inaan waxaa tidhahdoo kale kugu sameeyo xadiidkaas waa muttafaqun calayhi yani akhrajahu albukhaariyu wa muslim wakadalika rawaahu alimaamu atirmidi waannasaa'i waabu daawuud waibnu maaja waimaam axmed a'immadaasoo dhanna way soo saareen xadiidkan wuxuu ka kooban yahay fiqraad dhowr ah dhowr qaybood buu ka kooban yahay qaybta hore nebigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaa laga soo gaaro ilaa sabcimiati dicfi laga soo gaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa noo sheegay inta ka dambaysana xadiid alqudsi buu ka dhigay hadal ilaahay leeyahay ayuu ka dhigay marka fiqaraadka uu ka kooban yahay xadiidkani tan koobaad waxa weeye xasanada qofka uu la yimaado wanaagga uu sameeyo camalka khayrkaah oo uu sameeyo waa loo labalaabaa oo xasanadaasi toban jeer baa loo labalaabaa ajrigeeduu helay hal xasanaad samaynaysa halka wanaagoo aad samayso toban jeer baa ajrigeeda lagu siinayo amase toddoba boqoloo jeeraa lagu siina yacani toddobada boqol waxaa laga qaataa maalan infaaq fii sabiili illah markaad samayso ilaahay dartii markaa wax u dhiibto allah wuxuu leeyay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaacifu liman yashaa yacnii qofka ilaahay dartii wax u bixiyo allah wuxuu yidhi xaalkiis wuxuu la mid yahay ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabila xabad galley ah ama masaga ah ayaad dhulka ku aasaysaa waa hal xaba keliya markaasaa geed dhalanayaa geedkaa markuu dhasho wuxuu geedkii soo saarayaa toddoba sabuul fii kulli sumbulatin mi'atu xabba sabuul kasta kulligiina boqol xabadood ayuu dhaliyo oo miro ah imise xabo wey markaa waa toddoba boqol marka ilaa sabca mi'ati dicfin halkaasay gaarsiinayaan markaa kadib uu allaah yidhi soonka mooye soonka anaa iska leh anaana abaal marinayo xasanada markii qofka muslimkaa lagu abaal mariyo yacni fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu waasaca u yahay ixsaanka ilaahay uu u ixsaan sameeyo calaa cibaadihi almu'miniin waxay tusaysaa in lagu laga ajar siiyo toddoba boqoloo jeer ama toban jeer in loo laablaabo qofka haddii qofka uu xumaan sameeyo xumaan hadduu sameeyo hal xumaanuu sameeyey hal hal jaza basa lagu abaalmarinaya toban lagama samaynayo wuxuu samaystay unbaa laga abaalmarin laakiin hal xasana markuu sameeyo xasana waaxida toban jeer toddoba boqoloo jeer baa la siina taa marka maxay tusaysaa allah subxaanahu wa tacaala maaragtay fadligiisa sida uu waasac u yahay iyo ixsaanka uu addoommadiisa mu'miniinta u samaynayo ayay tusaysaa weyaan allah uu ka istinooda acmaashaas wuxuu yidhi anaa iska leh soonka anigaana abaal marinaya asawmu lii fa innahu lii wa ana ajzii bih soonka anigaa iska leh anigaana abaal marinayo saasuu leeyahy anigaana qofka ka abaal marinayo marka macnaheedu waxa weeye waxaan ku abaalmarinayaa wax aysan il arag dhegna aysan maqal qalbi bani aadamna aanu ku soo dhicin wax loo tirinaayo ma aha waa loo daraa waa loo daraa loo xisaabin maayo maxaa yeelay yacni xadiid alqudsi wuxuu allah leeyahay oo nabiga nooga sheegay inuu yidhi allah acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey wax aysan yacni il arkin dhegna aysan maqal qalbi bani aadanna aanan ku soo dhicin marka fa innahu lii wa ana ajzii bihi allah wuxuu ku abaalmarin doono waa waxaas wey wax yacni la garanaya ma aha waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u tiro badanoo uu siiye weeyaan sababtuu marka raaciyey faqrada saddexaad wuxuu yidhi yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli yacni shahawaadkiisa nafta waxaa lagu abuuray waxyaalaha shahawaadka inay jeceshahay qofkan marka saa'imka ahee sooman maalintiisii nahaari ramadaan wuxuu naftiisa ka reebay waxay naftiisa jecleed oo dhan buu u diiday oo weliba u bannaana maaha wax muxarama wixii u bannaana ayuu u diiday cunitaanka naftu way jeceshahay bal waa min daruuriyaati alxayaa nolosha daruuriyaadkeeday ka mid tahay cunnada altacaamu waasharaab waa waxa bani aadamka uu ku noolaado hadduu waayana uusan noolaanaynin cabitaankiisuu ka tegey cunitaankiisana waa uu ka tegey wakadaalika shahwadiisii oo u baahnaayoo kale iyadana maalintaas waa uu joojiyey ilaahay daraaddiis buu uga tegey marka yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli ilaahay dartiis jacaylow rabbigiisa jecel yahay amarkiisa uu qaadanayo rajo oo hawaabtiisa uu rajaynayo daraaddeed ayay maxbuubaadkii naftu ay jeclaydoo lagu taabacay ayuu ka fogaado iskaga tegey si ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa uu u helo marka arrintaas yacni markuu allah uu noo sheegay yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajlii haddana qofka saa'imka inuu leeyahay waxyaalo uu ku farxo inuu leeyahay waxuu ku farxo uu leeyahay markaasuu yacni yidhi lisaa'imi farxataani yafraxuhuma wuxuu leeyahay laba jeer uu farxo ayuu qofka saa'imkaahi leeyahay wuu farxaa labadaa farax midna waa caajil oo waa mid degdega oo dhaqso u helayo midna waa aajiloo dibaa loo dhiga midda degdega ahoo adduunka lagu siinayo waxa weeye markuu qofku maanta sooman yahay soonkiisi maalinimo markuu dhammaystirto wuxuu ku farxaa helitaankiisii ou helayo cunnadiisii iyo cabitaankiisii u xalaal noqdeen shahwadiisii inay u xalaal noqoto iyo markuu afuro yuu ku farxaa waa farax wey wixii maalinkii nahaar ramadaan xaaraamta ka ahaa waxay xalaal u noqdeen bacda ghuruubi shams qoraxda markay dhacday dabadeed xalaal bay u noqdeen faraxa aajilka ahee dambe oo dib loo dhigana waa miduu maaragtay xadiidka noogu sheegay wa farxatun cinda liqaa'i rabbi markuu rabbigiisa la kulmayo waa faraxa labaad wey muxuu kala kulmayaa ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey faraxaas yacni maaragtay ilaahay agtiisa uu ku helayo oo weliba ah wax uusan cid og la arag cid og la arag in lagu abaalmariyo waxaan cid la og la arag ilaahay keliya u ogyahay in qofka lagu abaalmariyo markaasuu wuxuu ka warramay xadiidka wuxuu ka warramay qofka saa'imka ahi riixda ama dabaysha ama urka afkiisa ka imaanayo oo loo arkayo shay keliyaha inuu yahay ilaahay agtiisa inuu qiimo weyn uu ku leeyahay ayuu maaragtay xadiidka noo sheegay wala khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi ilmisk alkhuluuf waxaa la yidhaahdaa siduu sheekhu ku tacriifinayo huwa alatharu alladii yakuunu fi lfami min raa'ixati aljawfi cinda khuluwihi min alطacaami wa tasaacudi alabkhura fahuwa wain kaana kariihan lilnufuusi waa raadka dabaysha calooshaada ka soo baxayso markay gaajooto caloosha caloosha markay gaajooto riixda ama dabaysha ka imaanayso oo yacni maxaa la yidhaha urkeeda u isbedelay oo uraysaahi oo riix kariiha ah adiga naftaada urkaas aaba nacdid dad dabayshaada urinaya haba nacaane urtaas haba xumaatee laakiin wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa fa innahu adyabu cinda allahi min riixi ilmiska ilaahay agtiisa riixulmiska iyadaa kaga caraf badan iyadaa kaga caraf badan marka sidaa darteed waxaa weeye waa allaah waxyaalaha uu jecel yahay li'anna qofkan riixdan kariihada waxay uga timid mashaqada uu kala kulmay cibaadadiisa uu kala kulmay oo ah allah miduu jecel yahay arrintan had maaragta ha dhibsanin qof yow saa'imka ilaahay agtiisa qiimo weynay ka leedahay urtaa kaa soo baxayso allah agtiisa qiimo weyn bay ku leedahay fikrada shanaad wuxuu xadiidku leeyahay wasawmu junna soonku waa junna gaashaan gaashaan wey soonku waa junnatun yastajinnu alcabdu bihi min annaar waxa weeye waa gaashaan wiqaaya oo addoonku iskaga ilaaliya naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gaashaan macaasida uu iskaga ilaaliyo sababtu kullamaa qofka uu gaajaysan yahay markay gaajo ay hayso badanaaba shahwadiisu waa hoosaysaa marka kuma fikerayo waxyaalo badan kullamaa uu qofku dharagsan yahay u shabac uu jiro kullamaa shahwada qofka ay badan tahay mar kastaba way badnaanaysaa marka sidaa darteed waxa weeye soonku gaashaan wey wuxuu u yahay macaasidoo idil maxaa yeele nebiga dhallinyarada markuu la dardaarmayo oo aanan heli karin waxay ku guursadaan wuxuu yidhi yaa macshar ashabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawaj ninkii wuxuu xaaskaisi ku biisha heli karo ha guursado faman lam yastatic maxaa yeelay yacni wuxuu yidhi xadiidka wuxuu ahaa man istataaca minkum ulba'ata falyatazawaj fainahu aqadun lilbasari wa axsanu lilfarji guurkaas markaa guursato haween ajnabi kaa yacni indhaha kuma taagaysido ma fiirinaysa araggaadana isagaa laabid badan farjigaadana zinada waa ka macaasida waad ka xifdinaysaa oo guurkaas xalaasha ah oo ilaahay kuu banneeyey ayaad ku xifdinaysaa laakiin muxuu yidhi waman lam yastatic fa calayhi bisoom qofka aanan heli karin wuxuu ku guursado waxaa la rabaa inuu soomo soonka inuu badiyo marka soomka dunuubta ayuu maaragtay wiqaayo ka noqda gaashaana uga noqda sida uu barri qiyaamahana saaxibkeeda uu cadaabka wiqaayo uga noqon doono oo yacni maaragtay gaashaana ugu noqon doono markaasuu wuxuu yidhi xadiidka faqrada kale oo lixaad wuxuu yidhi wa idaa kaana yowmi sawmi axadikum falaa yarfut walaa yaskhab haddii qofkiin yacni maalintiisa mid sooman ou ahaado maalinkii soonka ahaa falaa yarfut alrafathu waxaa la yidhaahdaa wa alfuxshu fi lkalaama la yidhaahdaa hadalka kiisa xun yacni falaa yatakalam bikalaamin qabiixi hadal xun yuusan ku hadlin falaa yarfud hadal xun yuusan ku hadlin intaa uu sooman yahay walaa yaskhab yuusan qaylinino mukhaasabaadka iyo jadalka iyo meelaha maarata waxa fitanta dhaliyo oo dhan ha ka fogaado marka labadan waxa weeyaan tacaamka iyo sharaabka qofka soonkiisa ay maaragtay buriyaan uu ka tegey qofkii saa'imka ahaa soo ma ahayn yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli buu yidhi sidoo kale waxa soonkaada ajrigiisa nusqaaminayo ayay qaybtan dambena noogu sheegay inuu qofku ka tago leanna doodda aan macnaha lahayn meelaha fadhi ku-diriiryada oo laga qayliyo waxyaalaha xunxunoo lagu hadlaahi kalaamka aan fiicnayn waxaasoo dhan soonkaada ajrigiisay kaa nusqaaminaysa waa munqisaat baa la yidhahdaa walidaalika ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah qofka aanan ka tegin qowla zuurka hadalka baatilka iyo ku camalfalkiisa qowla zuurka lagu camalfalo hadalka baatilka ama ficilka baatilka lagu la sameeyo falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah dan ou ilaahay ka leeyahay lama arko inuu maaragtay cunadiisa iyo cabitaankiisa ka tago marka qofka saa'imka ah waxaa laga rabaa oo xadiidku tusayaa si soonkiisa uu kaamil ugu noqdo waxyaalaha soonka buriyo oo qofka uu ku afurayo oo xisiyaadka ah inuu ka tago sida cunnada cabitaanka guud yacni jimaaca iyo wixii la mid ah waxyaalaha munqisaadka ahoo camalkiisa nusqaaminayana inuu ka tago ka tago sida alfuxshu fi lkalaam sakhabka camalka muxaramkaoo la sameeyo kalaam xaaraamoo lagu hadlo macaasida lala yimaado waxaasoo idil waa waxaan fiicnayn inuu qofku ka fogaado baa la rabaa xadiidka wuxuu ka hadlay qeybta toddobaad wuxuu leeyahay fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul ini mru'un saa'imu wuxuu ku irshaadinayaa oo ku hanuuninaya haddii qof adigoo sooman uu kaa hor yimaado kaala hor yimaado cay dagaal iyo wax xunoo dhan inuu kugu sameeyo acsaabtaada way kacaysaa adiga markaasoo kale inaad iscelisaa la rabaa waa inaad isqabataa waa inaad xusuusataa waxaa inaad saa'imtoo sooman tahay marka waxaad leedahay ini imru'un saa'iman markaad dhahayso macnaheedu waxa waaye anigu kama caajisin tabarna uma waayin inaan waxa samaynaysoo kale aan kula sameeyo laakiin soonkayga ayaan ixtiraamaya amarka allahi rasuulkiisaan qaadanaya sidaas darteed ayaan waxaan uga tegayaa yacni muqaabala kugu sameeyo wixii aad samaysoo kale inaan kugu sameeyo waan sabrayaa saasoo kale inuu qofka ku yidhaahdo marka soonkaada waxa ilaalinaya ayay ayana ka mid tahay weeyaan waa wuxuuna siiyey xadiidka arrimo aad iyo aad muhiim u ah qofka saa'imka ah qofka saa'imkaa arrimo muhiim u ah ayuu xadiidkaas maaragtay nebigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam fadliga soomka uu leeyahay yacni thawaabta soomka laga helo hadday tahay mid adduun iyo mid aakharo xikmada loo soomayo maqsuudka soonka laga leeyahay waxa loo baahan yahay oo aadaabta faadilada ahoo qofku inuu la yimaado la doonayo waxaasoo idil xadiidka waa uu noo kulmiye weeyaan alxadiidu alkhaamis waalaauun marwiyun can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi kullu camali bni aadama yudaacafu camal kasta oo bani aadamka uu sameeyo waa loo laablaabaa alxasanatu wanaaggii hal wanaaga uu sameeyey halka xasano waxaa weeye bicashri amhaalihi yudaacafu bicashri amhaalihi toban ayadoo kaleeto ah ayaa la siiyaa oo loo laablaabaa ajrigeeda weya ilaa sabca mi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laablaab laga gaaro qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye ila soom soomku allah ka soo reebay fa innahu soomku lii anaa iska leh wa ana ajzii bihi bimacnaa anoon u xisaabinin ayaan siinayaa weeyaan anaa abaal marinay cid kaloon u wakiilanayana lama arka weeyaan yadacu shahwatahu sababta aan soomka aniga u leeyahay keligii u abaalmarinayo yadacu shahwatahu qofka saa'imkaa waxa uu jeclaa naftiisu jeclayda shahawaadkiisii ah ayuu ka taga wa tacaamahu cunitaankiisiibuu ka taga min ajli aniga dartay buu uga tagaa weye lisaa'imiba ayuu yacni ay u sugnaato iska leh qofka saa'imka ah farxataani laba waqti ou farxo farxatun farax cinda fidrihi markuu afuro oo afurkiis u kaamil noqdo waa uu farxaya wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi markuu rabbigiisa la kulmana waa farxa maxaa yeelay markii cinda fidrig waxaa kuu xalaal noqonayo maa kaana muxaraman qabla alfidri intaa afurka wixii ka horreeyey wixii muxaramkaa ahaabaa xalaal kuu noqonayo aaniyan ilaahay agtiisa markaad tagto waxaad ku farxaysaa jazihiisaas aad u qiimaha badan oo yidhi wa ana ajzii bihi oo ah maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wala khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa dabaysha ka soo baxayso iyo riixda ka imaanayso xoogaa uraysaahi ood mooddo inay urayso adiga agtaada haba urtee adyabu mid caraf badan wey oo wanaag badan wey cindallaahi alla agtiisa min riixil miski miskiga geed yacni udayga la yidhaahdo waa waxyaalaha laisku udgiye nooc ka mid ah waa miskiga kan ugu qaalisan oo ugu carafta badanna wey dabayshiisa iyo riixdiisa iyo caraftiisa tanaa ka caraf badan ilaahay agtiisa weye subxaana wa tacaala waa tashjiic gelin oo qofka maaragtay saa'imka soonkiisa lagu geesinimo gelinayo wey wa sawmu soonku junnatun gaashaan wey dunuubtuu gaashaan ka yahay macaasidu gaashaan ka yahay wa idaa kaana haddii uu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalinteeda yacni haddii uu qofku maalin sooman yahay baa loo jeedaa maalin uu sooman yahay falaa yarfud rafat yuusan samaynin afxumo yuusan la imaanin walaa yaskhab yuusan qaylin qaylada waxay ku timaadaa doodda iyo muranka iyo maarata mukhaasamaadka ayay ku timaadaa fain saabbahu axadun qof haddii uu caayo adoo sooma qofku caayo wey aw qaatalahu ama saa'imkii qof kaloo yacni uu la dagaalamo falyaqul qofkii saa'imka ahaa ha yidhaahdo innii anigu imru'un nin qof baan ahay saa'imun sooman marka wixii aad samaysay oo kale kula qaabili maayo maxaa yeele soonkaygaa ii diidaya ha yidhaahdo muttafaqun calayh alxadiidu asaadis wahalaahuun xadiidkii lix iyo soddonaad marwiyin can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi ina allaha qaala allah baa wuxuu yidhi waa xadiidu alqudsi wey oo nebigu allah uu ka warinaayo man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxaram allah baa wuxuu yidhi man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday weli aniga aan leeyahay min awliyaai illaahi ka mid a weliyan min awliyaa'ii qofka la collaytamaa oo la dagaalamo faqad aadantuhu qofkaas waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan la diriray ha ogaado allah baa odhanay subxana wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilayhi mima iftaradtu calayhi wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya aniga cabdii addoonkayga yabaa meeshaas ka maqan cabdii riwaayaadkale cabdin keliya maha wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayga iima soo dhowaado bishayin shay shaygaasoo axabba ilaya aniga la ii jacayl badan yahay mimaa kii iftaradtu aan waajibiyo farad yeelo calayhi dushiisa aan ku farad yeelo yacni qofka ilaahay waxa loogu dhowaado waxa ugu maaragtay rabbi ugu jacaylka badan yahay waa maftarada calaa cibaadihi wuxuu ilaahay addoommadiisa ku farad yeelay faradka oo aad gudato faradka shayga dusha lagaa saaray ood gudato waa shayga ilaahay ugu jacayl badan yahay wy wamaa yazaalu cabdii addoonkayga kama zuulo yataqarabu ilaya inuu aniga ii soo dhowaanayo binnawaafil sunnooyinka inuu iigu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado qofka ka zuuli maayo addoonka inuu ilaahay naafilada ugu dhowaanayo sunnada inuu ugu dhowaanayo ilaa ilaahay ka jeclaado waa taas weeyaan wamaa wamaa yazaalu kama zuulo cabdii aniga addoonkayga yacnii marna ka zuuli maayo yataqarabu ilaya binawaafili sunnooyinka inuu iigu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado ilaa aniga aan ka jeclaado marka waxa ilaahay ugu jeceyl ka badan yaha waa faradkoo lala yimaado waxa ku xigaahi oo qofku mar walbaba xubbiga ilaahay uu sii korsanayo nawaafisha waxyaalaha sunanka ah ayuu la imaanaya haddou marka rabbi jeclaado fa idaa axbabtuhu haddaan jeclaado addoonkii kuntu waxaan ahaani samcahu maqalkiisaan ahaanaya alladii yasmacu bihi oo wax ku maqlayo wa basarahu araggiisaan ahaanaya alladii yabsuru bihi oo wax ku arkayo wa yadahu gacantiisaan ahaanaya allatii yabtishu biha oo wax ku qabsanayo wa rijlahu lugtiisaan ahaanaya allatii yamshi biha oo ku soconayo yacni qofka markaan jeclaado waxaasoo dhan ayaan u ahaani wala in sa'alanii haddii uu i weydiisto addoonku addoonkaas faradkana la yimid sunnadana iigu dhowaaday hadduu wax un i weydiisto waxay doonta ha noqoto la uctiyannahu waan siini oon siini oon siini wey wala in istacaadanii hadduu i magan galo oo shar iyo balaayo haysato oo iga magan galana la uciidannahu waan magan gelin oon magan gelin oo magan gelin wey wamaa taraddadtu ma aanan shakinin oo kuma noqnoqonin taraddudku waa shaki wey can shayin shay kama aanan shakinin ana anigu faaciluhu mid samaynaya aan ahay taraddudii ka taraddudii taraddudkaygii iyo shakigaygii aan ka shakiyo can qabdi nafsi almu'min qofka mu'minka ahi naftiisa qabsashadeeda aan qabsado oon dilo oo mu'minkaasoo yakrahu lmowta dhimashada nacayo qof mu'mina oo dhimashada nacayo sidaa naftiisa inaan qaato aan uga taraduday uga shakiyey shay mar walbaba aan samaynayo wax aan uga shakiye lama arka weya wa akrahu anigu waxaan nacaya oon aniguna aan necbahay masaa'atahu addoonkaygaas xumigelintiisii inaan xumaan geliyo yacni wax suu inaan ku sameeyo anoo diiday laakiin walaa budda lagama maarmaan wey mid lahu addoonkii yacni minhu waxaa weeye walaa budda lahu yacni qofkii waxaa laga maarmaana minhu mowdkii waa laga maarmaan inuu dhinto ma noolaanay addoonkayga si kastoon u jeclahay laabud waa kii dhinto weeyaan waa laabudda inuu dhimanayo laabudda lilmowti xadiidkaas waxaa weeye imaamu albukhaari ayaa fii saxiixii ku soo saaray laakiin riwaayada oo laa budda lahu minhuda maahane inta kale ayuu soo saaray inta kaleu soo saaraa wey xadiidkan waa xadiidu alqudsi wey waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan wey wuxuu tilmaamayaa tilmaamaha iyo awsaafta ay leeyihiin awliyaa ullah fadliga ay leeyihiin oo alle agtiisa ay ku leeyihiin dadka awliyada ilaahay la yidhaahdo ayuu xadiidkaasi kulminaya awliyada ilaahay qofka weli ilaahay la collaytamo qofka weli ilaahay la collaytamo macnaheedu waxa weeye ilaahay baa ilaahay buu la collaytamay waa qof uu ilaahay la dagaalamayo subxaana wa tacaala qof ilaahay la collaytamayo wey qof ilaahay ou la dagaalana rabbi qofuu dagaal waa kula dagaalamayaa uu yidhi waxa weeye oo ilaahay la diri waa qof halaagsamay wey allah axad uu la dagaalamayo waa qof halaagsamay wey marka dadka awliyada ilaahay ah oo ahlu khayrka ah oo weli ilaahay noqday oo rabbi uu jecel yahay qofka la collaytamaa wuxuu galay macsiyo kabiiru ku jira macsiyo weyn weliba macsiyo taftadii muxaarabat allah keenayso ilahay inuu la dagaalamo subxaanau wa tacaalaba keensanayso wey leanna macaasida qaar waxaa ka mid a oo qofka uu sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala uu la dagaalamo dagaal u iclaaniyaa ka mid ah waxaa ka mid waxyaalaha macaasida dagaalka loo iclaaniyo waxaa ka mid a qofka muraabiga ribada qofka aklu riba ribada qofka cunaay waa yani muxaarabuu ilaahay u diyaariy wuxuu leeyahay fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih dadka ribada cuno haddaysan ka joogsanin oo ka harada laleeyahay aynan ka harin ha ogaadeen allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa inuu la dagaalamayo waxaa la mid ah dadka qutaacu turuqa la yidhaahdo waddooyinka dadka isbaarooyinka dhigto oo dadka dhaco muxaaribiinu ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya maxay aayaddii yacni inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafi aw yunfaw min alardi yacni jazahaasay leeyihiin dadka jidgooyada sameeyo dadka xoolahooda dhaco cirdigooda ku xadgudbo isbaarooyinka dhigto kuwaasoo kalena waa muxaaribiin oo allah iyo rasuulkiisa la dagaalamay sidaa awgeed cuquubo adag buu ilaahay kusoo ku rogay in yacni maaragta la dilo in dalka laga cayriyo oo dhulka laga laga anfiyo meel kale la geeyo in maxaa la yidhaahdaa markii la dilo tiir inta lagu xiro ummadda ay u noqoto cibro lagu cibro qaato in gacmahooda la jaro isdhaaf loo jaro gacan iyo lug la gooyo iyo wixii lamid ah weeyaan cuquubo aada iyo aada u adag ayaa loo sameeya qofka ilaahay la coleytamo owliyadiisana weliga ilaahay dhibana asna sidaasoo kale buu leeyay idan weli ilaahay yaa la yidhaahdaa xadiidkan wuxuu noogu sheegay laba shay owliyada ilaahay uu jecel yahay waa dadka laba shay la yimaado waa xadiidka weeyaan wuxuu noogu sheegay dadka waajibaadka guto faradka ilaahay markaa waxay rabbigaaga waajib oo ku saaray salaadii soonkii zakadii wixii xajkii ku saarnaa wax alla wixii waajiba birul waalideynkii alixsaanka jiiraanka wixii waajibaad ku saarnaa markaa gudato ilaahay baa ku jeclaanay wixii lagugu farad yeelo markaa la timaado allah wuu ku jeclaanay haddaad ziyaado ku darto oo naafila la timaado sunna la timaadana waa kusii jeclaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala lanna shay kasta oo waajiba shay kastaoo la waajibiyo farad ah shay naafilo ahuu leeyahay oo sunno aha loo yeela salaadu faradna way leedahay sunnana way leedahay rawaatibtoo kaleeto yacni witrigoo kaleeto maxaa la yidhaha salaatu duxaboo kaleeto wixii la mid ah habeenkii tahajudka salaatuleylka qofka u soo kacayoo kale taraawiixdoo kale wixii la mid ah waa sunno sunnooyin waajibkun waa shantaas salaadood weeya markuu qofku sidaas marka la yimaado waajibaadkiisa oo guto sunnooyinkana uu ku daro ilaahay wou jeclaada soonka waajib buu wuxuu leeyahay farad sida shahri ramadaanka oo kale soon sunnahan leenaho naloo jeediyo tiro badan lixda shawaalka oo kale inuu qofku soomo yowma carafa oo kale inuu soomo yowma taasuuc yowma caashuuraa inuu soomo yacni alaaata ayaam min kulli shahrin inuu soomo inuu soomo yowma alitnain wa yowma alkhamiis wixii la mid ah soon sunno ah ayaa ayadana jiro marka camal kastoo aad samaynayso zakada waa waajib wey sadaqo waxaa jirta ayadana laga rabo aan waajib ahayn yacni wuxuu waxaa leh inna fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka xaq kalow addoommada ku leeyihiin oo aan zakada ahayn sadaqadii ayaa la mid oo dadka masaakiinta ku sadaqaysto tatawuca ah yaa la mid ah marka qofka markuu waajibaadkana la yimaado sunnooyinkana uu la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala wuu jeclaadaa weli ilaahay buuna noqdaa awliyada marka tacriifta ilaahayna qur-aanka uu ku siiyey fii suurati yuunus buu ilaahay noogu qeexay fii suurati yuunus buu ilaahay wuxuu leeyahay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilaahay owliyadiisu cabsi lama kulmaanoo mustaqbalka qiyaamaha markay u socdaan qabrigii wixii ka dambeeyo kama baqaan mustaqbalkooda kama baqaan walaa hum yaxzanuun kuwa murugoodana ma aha oo waxay ka soo tageen kama murugoodaan kama murugoodaan wey markaasuu tilmaamayoo yidhi waa kuwa awliyada aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labadaas sifaa la siiyey waa dadka mu'miniintaoo ilaahay rumeeyey ilaahayna ka baqay maxay ilaahay uga baqeen waajibaadkii bay la yimaadeen muxaramaadkiibay ka tageen waxyaalihii sunnooyinkii bay la yimaadeen iyo mustaxabaadkii waxay ka tageen waxyaalihii maaragtay makruuhaadkii iyo wax la midaba oo dhanba way ka tageen wey marka qof kasto waxaa la yidhahdaa kullu mu'minin taqiyin waa weli ilaahay qof kastoo mu'mina oo muxaramaadka iska ilaaliya waa weli ilaahay weeyaan weli min awliyaa illaahi ayuu noqonayaa weeyaan sidaas darteed yacni aliimaanu waltaqwa bay yani maaragtay nusuusta ay jidaysay iimaan iyo alla ka cabsi in laga helo annaga laakiin awliye maxaa u naqaanaa dadkeenna yacni khaasatan soomaalida awliye waxaan u naqaanaa ninka qeybka ka warrama shaydaan baa usoo waxyoonaya ama wuxuu sheegay jinni berri waxaasaa dhici doona ninka yidhaha weli waayo miyuusanba tukan hadduu rabo ha yidhaahdo maaragtay salaaddii jamaacaadka iyo khayrkaba yuusan imaan dadku marka hadhooda waxuu ugu sheegaya maadaama jinniga inta wax u soo sheego oo wax maaragtay dhici doonoo kale ama uga soo warramo oo wax u sheegaan oo dadku ay rumaystaan leanna kelimadda jinniga oo warramayana waad ogtii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo qofka uu rumaynayo waxa waaye wuxuu ku tilmaamay nebiga shayaadiintii jinnigu inay iskoraan ilaa samada ay u dhowaadaan say isku fuulfuulayaane midba midka kale korkiisa usii fuulayo bay samada tagaan markaasuu ilaahay allah wixii uu xukumay malaa'igta ay ku sheekaysanaysay bay kelimad ka soo dafayaan markaasaa waxaa lagu soo tuuraa shuhubtaa lagu soo tuuraa iyo dab ayaa lagu soo ganaa marna meesha ku baaba'aanoo war maba keenaan waaba dhammaadaan kulligii qaarna siduu kelimadda midba midka kale ugu sii dhiibaya hal kelimadaa baxsanayso kelimaddii midka ugu hoseeyey markuu qabto oo u baxsado shihaabkii iyo shuhubtii iyo dabkii uu ka badbaado iyo wuxuu u sheegayaa kaahinka ninka la yidhaahdo faalshowga saaxirka waxyaalaha maaragtay kuwaas shayaadiinta u ku shaqaysato ayuu u sheegaya kelimaddii xaqa ahay boqol beenood buu ku daraaya boqol beenoodoo kale ayuu ugu daraaya boqolkaas hal mida hal baa runka ah soo maha inta kale waa been qofka ugu horreeyo u yimaado haddii kelimaddii runta ahayd oo waafaqo qofkaas wuxuu leeyahay oo wixiina u arko wixiina way dhacan uu arko wuxuu leeyahay wallaahi hebel waa weli ilaahay xataa saaxir ba ha noqde ha yidhaahdo waa jiifaa gurigiisoo jiifaa ma tukanaayo yacni wuxuu ku leeyahay kacbadan kusoo tukanaa halkaasaan aada waa buubaayo xagga inta tagaan soo noqdaayo ma salaadaha meelahanba kuma tukano waa rumaynaaya wax kastuu sheego u rumaynaya sababta hal kelimau kala kulmay sagaal iyo sagaashanka kaleo beenta hadduu u sheego weligiis maaragtay waxbaa beena ma dhahayo iyousanba arkin xaqiiqadooda hadduu doono marka weliga yacni ninkii calo dheer qaato oo raamaha sii daysto oo xataa dadka majaaniintan awliye u naqaano dad majaaniina oo waalana awliye soomaalida qaar u taqaano marka ma aha weli ilaahay waxaa la yidhahdaa kullu mu'minin taqiyin qof kastoo ilaahay ka baqo oo taqi ah ayaa weli ilaahay la yidhaahdaa xadiidka meeshaan فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها انتاس الرمود أو شيء مقل كيسان نقنايا أرق كيسان نقنايا قعنتي سوحكو قبتان نقنايا لقتي سوحكو سعدان نقنايا هذه سيدا لو دايو وحل يراهدو وحكذا لنا الاتحاد والحلول ليراهدو ilaahay subxaana watacaala addoommadu dhex galaa ayaa ka dhalanayso taa ma aha macniheedu ilaahay gacantaadana maaha gacantaada aday kuu tahay ilaahay lugtaada maaha maaragtay araggaaga ma aha maqalkaagana ma aha ma aha ilahay inuu kugu jiro lagama qaadanayo laakiin waxaa loo jeedaa sida ay culammada ahlu sunnaha ku fasiraan ou ka mid yahay ibnu rajab alxambali raximahu ullah markuu fasirayo waxaa weeyaan buu leeyahay فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى قلبك مركو أي كبو حسنته قلبك قفك الله وينك يسمركو كبو حسنه وحو كثر ترى محى ذلك من القلب كل ما سواه وح الله وحي قلبك يسكجرون الله يعني كسو هري وحب الدنيا يعني حب الجاه محالي هذا وح الله وحو يعني حب الشهوات wuxuu jeclaay oo dhan baa qalbigiisa ka zuuloo ka baxay maxaa yeel qalbigii ilaahay cadamadiisa baa ka buuxsantay walam yabqa lilcabdi shayun min nafsihi wa hawaah wax u soo haray addoonka yacni wax u soo haray ma jiro naftiisa iyo wuxuu jecel yahay mooye markaasuu yidhi walaa iraadata wax iraado ou leeyahay doonis ou dooni kara marka ma jiro ilaa maa yuriiduhu minhu qofka doonistiisa dhan waxay noqonaysaa wuxuu rabbi ka doonay inuu sameeyo walaa iraadata ila maa yuriiduhu ila limaa yuriiduhu minhu mawlaahu rabbigiisa wuxuu ka doona unbaa ahaanaya buu markaasoo kale markuu sidaa noqdo ouba iraado lahayn allah wuxuu ka doono keliya maadaama qalbigii macmuur uu yahay bicadamat illaahi uu ku camiran yahay wuxuu leeyahay faxiinaidin laa yantiqu alcabdu ila bidikri qofka maba ku hadlaba dikriga ilaahay mooye wax kale ku hadli maayo marka lisaankiisao dhanba dikri baaba waa dikriga ilaahay walaa yataxaraku ila biamrihi hadduu soconayo amarka ilaahay unbuu ku soconayo sooma jeedi marka rijluhu latii yamshii biha waa sidaas u jeedaa buu leey fain nataqa nataqa billaahi hadduu hadlo hadalka ilaahay unbuu ku hadlay allah ayuu ku hadlay dikrigiisau ku hadlay wey wain samica samica bihi hadduu wax maqlo dikrigaas ilaahay iyo khayrka iyo wanaagga unbuu maqliya wuxuunoo dhan maqli maayo wain nadara nadara bihi ilaahay buu subxaana wa tacaala ayuu wuxuu fiirinayana waxunoo dhan baa laga xiraa markaasaa khayrka keliya loo furaa wey wain badasha badasha bihi hadduu qabanayo gacantiisa wax xumaana ma gaarto wax xumaana ma gaarayso macnaheedu waxa weeye waa axad ilaahay xifdiye subxaana wa tacaala waa addoon ilaahay xifdiyeye ma aha gacantiisa gacantii ilaahay ma aha lugtiisa lugta ilaah ma aha kamana dhalanayo inuu ilaahay qofkan dhex galay ka dhalan maayo maxaa yeele haddii la yidhaahdo ilaahay baa qofka dhex galo alitixaad waalxuluula la yidhaahdaa waa kufri waa gaalnimo waa gaalnimo marka markaasuu sheikhu wuxuu yidhi fahada huwa almuraadu biqowlihi kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yabsaru bihi wayadahu alatii yabdishu biha warijlahu alatii yamshi biha taasaa loo jeedaa buu leeyahy ibn rajab marka macnahaas wey waa qof ilaahay xifdiyey qalbigiisa diinkii galay iyo cadamadii ilaahay gacantiisa wax xaaraama taaban mayso ilaa xalaal mooye carabkiisa wax khayra mooye wax kale ku hadli maayo lugtiisa meelaan khayr ahayn ugu socon maayo yacnii araggiisa waxaan khayr ahayn arki maayo dhegtiisa waxaan khayr ahayn maqli mayso macnahaasaa loo jeedaa wey taasaa loo jeedaa xadiidka marka qaybtiisahan kale wuxuu yidhi wala in sa'alanii la uctiyannahu allah subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday addoonkiisa haddii uu wax weydiisto inuu u samaynayo maxaa yeele waa weli min awliyaa illaah weli awliyada ilaahay ka mida wey wax alla wuxuu weydiistay ilaahay waa u sameeyaa subxaana wa tacaala sida saxaabadaba ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen mustajaabu dacwa dad badan oo ka mida sacad ibni abi waqaas oo kale kaana mustajaabu dacwa ducadiisa ilaahay aqbali jiray cidduu habaaro cidduu u duceeyo ilahi waa aqbali jiray subxana wa tacaala sababtu wuxuu ahaa weli min awliyaa illaahi buu ka mid ahaa wey walin istacaadanii hadduu imagan galo la uciidannahu buuyi waan badbaadinaya sharoo dhan hadduu iga magan galo waa ka badbaadinaya waa noobadgelinaya fiqradan ugu dambayso wamaa taraddadtu can shayin ana faaciluhu taraddudii can qabdi nafsi almu'mini yakrahu almowta wa akrahu masaa'atahu walaa budda lahu minhu macnaha waxa weeye waxaa loo jeedaa allaah siduu addoonka ugu naxariisanayo weligiisa ih xaaladihiisoo dhan soo ugu naxariisanayo haddii haddayna yacnii mowdkan ilaahay ou xukumay hadduusan jiri lahayn oo qof walbaaba inuu dhinto oo kullu nafsin daa'iqatulmowt ah haddaynan jiri lahayn allah wuxuu leeyahay wax aan ku taraduday ma ka daysaa mise waa samaysaa oo ashyaadeeda ka midii ma jiro waxaan ka taraduday keliya addoonka mu'minka oo aan jeclayn dhimashada oo shay kariiha oo yacni maaragtay shay makruuh oo qofku necab yahay ah naftu ay necab tahay ah ma ka daysaa mise waa mise waa dilaa taa unbaan ka shakiyoy laakiin laabudda inuu dhimanayo anoo doonayo addoonkayga inaanan xumaan gelin wax dhibaba inaanan tusin marka wax dhiba wuxuu ka soo mari karaa oo keliya uu kala kulmi karaa mowdkan oo aakhare uu ku gaarayo oo jannada ilaah uu ku gaarayo bas taa keliyuu arkaya markaasuu yidhi wamaa taraddadtu aniga ma shakinin oo kuma noqnoqonin can shayin shay ana anigu faaciluhu mid samaynaya ana waa laabudda maydki inuu qofku dhinto soo maa allah qof kasta kulligii wax kastoo naf leh inuu nafta ka qaadaba ballan ah oo ilaahay maaragtay qado oo xukumay ah marka wamaa taraddadtu can shayin ana faaciluhu waxaa loo jeedaa macnahaas taraddudii can qabdi nafsi almu'min macnahaasaa loo jeedaa wey haddaanan qadahaas uusan dhici lahayn waaba ka joojin lahaa dhimashadaba waa ka joojin lahaa wey laakiin waa laabudda laga maarmaan weeye in la dilo weeyaan alxadiidu asaadisu waalaauun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ina allaha tacaala ina allaha allah qaala wuxuu yidhi sarreeye man caadaa lii qofka man caadaa qofkii la dagaalamo weliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday qofka la diriro oo collaytamo oo dhibo marka dadka awliyada ilaahay marka waa la iska ilaaliya dhibkooda maxaa yeele waxaa ka dhalanaya muxaarabatullah ilaahay kula diriraa ka dhalanayso aad iyo aad dadka ahluxadiidka ah ahlulaharka ah ahlu iimaanka iyo taqwada kullu mu'minin taqiyan inaad iska ilaaliso baa la rabaa dhibkiisa weya man caada qofkii la collaytama weliyan weli oo lii anigii ii sugnaaday faqad aadantuhu qofkaas waan ogeysiiyey bilxarbi dagaal ayaan ogeysiiyey wamaa taqaraba ma dhowaada ilaya aniga cabdii addoonkayga bishayin arin oo axabba ilaya aniga la iiga jacayl badan yahay mima iftaradtu calayhi wixii aan ku farad yeelay wax aan ka jacayl badanahay lama arko inuu addoonkayga iila yimaado wamaa yazaalu cabdii addoonkayga kama zuula yataqarabu ilaya inuu ii soo dhowaanayo binawaafili sunnooyinka uu iigu soo dhowaanayo xataa uxibu ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu waxaan ahaanay samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bihi oo wax ku maqlo wa basarahu araggiisa alladii yabsuru bihi oo wax ku arko wa yadahu alatii yamtishu biha oo wax ku qabto gacantiisa wax ku qabto wa rijlahu lugtiisii allatii yamshi biha uu ku socdo ayaa noqonaya bimacnaa macnahaan soo sheegna weeye anaa wax walbaba u xifdinayo mar haddii qalbigiisa qofka cadamada ilaahay ku weynaato waxaan khayr ahayn lama kulmo saas wuli wala in sa'alanii hadduu uu weydiiyo addoonkayga wax un i weydiisto la uctiyannahu waan siini oon siinayaa wey wala in istacaadanii hadduu i magan galo la uciidannahu qofkaas waan badbaadini dhibka oo iga magan galay baan ka badbaadinayaa wey waan magan gelinayaa wey wamaa taradadtu ma aanan shakiyin can shayin shay kama aanan shakin ana anigu faaciluhu mid yeelayo samaynaya aan ahay taradudii ka taradudii shakigaygii can qabdi nafsi almu'mini qofka mu'minka naftiisa diliddeeda aan dilo qabsashadeeda aan qabsado aan qabdoodo oon dilo aan ku taraduday shay kaloon ku taraduday ma jiro addoonkaygaasoo yakrahu lmowta mowdka nacab wa akrahu waxaan nacaya anigana masaa'atahu xumidiisa aan nacayo markaan taradudayo waxaan nacayaa addoonkayga inaan xumi geliyo labudda lahu addoonkii waa laga maarmaan minhu min almowti dhimashadii waa laga maarmaan inuu dhinto weeyaan laabudda waa inuu dhintaa weeyaan alxadiidu asaabic waalaauun xadiidkii toddoba iyo soddonaad marwiyun can xakiim ibni xisaamin radia allaahu canhu xakiim ibni xisaam ayaa laga wariyey allaha ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi albayicaani albayicaani labada wax kala gadanayso bilkhiyaar khiyaaray ku sugan yihiin kainaani bilkhiyaar khiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqa haddaynan kala tegin inta aynan kala tegin khiyaar bay leeyihin fa in sadaqaa hadday run sheegaan oo beecooda ay ka run sheegaan wabayanaa beecooda waxa uu yahay alaabta ay wataan iyo beecaasna ay caddeeyaan wixii dhexdooda qarsoonaa ay bannaanka soo dhigaan buurika waa la barakeeyaa lahumaa labadaa wax kala gadanayso fii baycihima beecoodaas ilaahay baa barakeeyo wa in kadabaa hadday been sheegaan oo beecoodii ay ka been sheegaan wa katamaa cuyuub meesha ku jirtana ceebo ou beecu lahaa shaygan la gadanayo ay qariyaan muxiqat waa la tiraa barakatu baycihima beecooda ay kala gadanayo wax kala gadashadooda barakadeeda baa la tirtiraa weya muttafaqun calayhi ay akhrajahu albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim xadiidka way soo saareen kadalika tirmidi iyo nasaa'i abu daawuud iyo imaam axmed intaba waa ay soo saareen weya xadiidkan wuxuu ka hadlayaa mucaamalaadka dadka oo beeca kiisa naafica ahoo waxtarayo iyo midka dhibka leh oo daariga ah labadaas ayuu noo sharxay labadooda waxay ku kala tagaan oay ku kala baxayaanna waxa weeye asidqu walbayaan runta oo laga sheego wixiioo la caddeeyo wixiioo la caddeeyo ayay ku kala cadaadaan weeyaan ay ku kala tegayaan cagsigiisa waxa weeye haddii runta laga sheego oo waxaan la caddeeyo baraka ka timaada haddii la qariyo oo been laga sheegana barakadarraa ka imaanayso marka xadiidka beeca arrintaasuu ka hadlay kan koobaad wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada qof wax kala gadanayso inta ay isla joogaan khiyaaray leeyihin macnaha khiyaaray leeyihin maxaa loo jeeda beeca waa socodsiin karaan oo jasmi bay ka dhigi karaan waa kala gadan karaan hadday rabaan waa kala tegayaan marna buu leeyahy beecaada waa ku kala tegaya khiyaar baa leedahay intaadan tegin beecan waa iskaga tegi kartaa intaan la kala tegin waad waad fas faski baad ku samayn kartaayo marna baad dhigi kartaa wixii la gaaray waxbaad ku heshiisay ninkan waad kala gadateen weli yacni maaragtay majliskii yaa fadhidaan adoo majliskii jooga qowlba ha kaa dhacee waa ka laaban kartaa waa laguu ogolaya inaad ka laabanto laakiin mar haddii la kala tago beeciina ou dhacay oo heshiiskaas lagu kala tegey laguma ogola beecii inaad ka noqoto ilaa in maaragtay shay faski keeno sharciya in la helo mooye shay faskiga keeno oo sharciya in la helo mooye si kaleeto qofka ugama bixi karaayo maalan waxa fasqiga keeni kara waxaa ka mid ah beeca la yidhaahdo yacni khiyaarka la yidhahdo khiyaaru shardi la yidhaahdo markaa isla fadhideen baa shuruud ku xirta waxaan aan kaa gatay shardigaa iyo shardigaasuu ku xiran yahay haddii shardigii aan ka helo waa soconaya beeci haddii la waayo waa aabad kala tagtaane shardigii aad ku xirtay baa laga waayo beecaas waa la fasakhaya maxaa yeele waxay almuslimuuna calaa shuruutihim shardi baad ku gashay amase ceeb uu beecu lahaabuu kuu qariyey markaad qaadatay ood kala tagteen dabadeed baad ceebtii ogaatay waad u soo celinaysaa qofkii mabiicdiisii alaabta uu lahaa ayaad siinaysaa xoolahaadana waad ka ceshanaysaa ma uusan kuu sheegin waa kaa qariyey ceebtaasaad ku aragtay beeca wuu maaragtay waxa weeye faski buu ku samayn karaa weye laakiin mar haddaa intay idinkoo wada fadhidaan aad heshiis gashaan dabadeetana aad kala tagtaan wax shardiyo aad samaysateenna uunan jirin oo khiyaaru shardi wax la yidhaahdo uusan jirin yacni oo majliskii khiyaar lagu galay ama khiyaarulmajlis ama khiyaaru shardi wuxuu doonaba ha noqdee uunan jirin ceebna aan laga arkin waxa weeye beecaa siduu u socday waaye ma soo celin kartid kama laaban karaysa waa lagugu socodsiinaya mowduucaasoo marka xadiidkan ka hadlaya wuxuu kaloo ka warramay beeca markuu nafciga leeyahay oo ilaahay qofka u barakaynayo waa marka uu runta ka sheego waxaan aniga intaanay iigu fadhiyaan intaanan ku rabaa dad baa waxaa jiro markii la yidhahdo beeca war wax iga dhin wuxuu leeyahay maya anigaba wallaahi intaasaa iigu jirto dhaarnaa ku kabaya oo been ah oo wax yar ah iyadoo adcaaf mudacafa ay ugu jirto buu haddana kadib ku daraaya marka haddii aad warka caddayso wixii jira mabiicdan aad caddayso beecda waxaad gadanaysid aad caddayso cuyuubta ku jirtana aad u sheegto hadduu ceeb leeyahay war waxaan shaygaan aan kaa gadanay ceebtaasuu leeyahy ceebtaasuu leeyahy ogow kuuma qarin aad tidhaahdo oo khiyaarkiisa uu ku qaato ku soo noqod ma jiro adna ilahay waxaad kuu barakaynaya marka waxaa la rabaa inaad runta ka sheegto beec kastood gadayso inaad run sheegto oodan waxba dadka aadan u qarinin wuxuu leeyahay waman kadaba wa katama alcuyuuba qofka been sheego shiikhaa odhanaya qofka beeciisa been ka sheego oo ceebtana qariyo wamaa fi lcuquudi calayhi min asifaati beecan waxa ku sugan oo tilmaamo ah ayuu qariyey fahuwa maca ismihi asagoo dembaabaya waxaa ula jiro mucaamalatuhu mamxuuqat lbaraka mucaamaladiisa mid barakadeeda la tiray noqonaysaa wey maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi muxiqat barakatu beycihimaa buuri marka haddii shayga barakada laga qaadana wamataa nusicat albarakatu min almucaamala mucaamalada haddii barakada laga qaado qofka saaxiibkeeda wuu khasaara khasira saaxibuha dunyahu wa ukhraa adduunkiisii aakhiradiisi wuu khasaara waxaa marka loo daliishadaa arrintan kitmaanka iyo cuyuubta oo la qariyo beenta la sheego waxaa loo daliishanayaa oo culammada u deliishadaan inuu shayga tadliiska la yidhaahdo waxbaad hoosaasidiisa hoosaasiska inuu muxaram yahay shay been inaad sheegta ma rabtid shaygii shay u egaad sheegaysaa tadliisaa la yidhaahdaa waa xaaraam ceebaha in la qariyo waa xaaraam in khish dadka lagu sameeyo waa xaaraam in nusqaan lagu sameeyo miisaanka iyo beegga iyo waxa la mitirinayo yacni iyo masaxaadkaba mitirada waxa lagu samaysta inaad been ka sheegtid lama ogola waxaasoo dhan waa xaaraam weeyaan nusqaan inaad ku samaysid waa xaaraam maxaa yeelay kulligood waxay soo hosgelayaan kadibkii iyo kitmaankii bay soo hosgelayaan maxaa la rabaa qofka inuu runta ka sheego shiikhu wuxuu yidhi faman sadaqa fii mucaamalatihi qofka mucaamaladiisa run ka sheego wabayana jamiica maa tatawaqafu calayhi almucaamalaatu min asifaati almaqsuuda yacni mucaamalooyinkii la doonayey oo dhan waxay ku xiran tahayna run ka sheego caddeeyo wa min alcuyuubi waalnaqsi dhusqaantii iyo ceebihii oo dhanna bannaanka soo dhigo aan waxba dadka u qarin qofka hamaha ku qaato ama ha kaga tago markuu sidaa sheego fa haadihi mucaamalatun naafica fi alcaajili biimtithaali amri illahi wa rasuulih waa mucaamalo oo qofka saaxibkeeda wax tarayso adduunka ku taraysa adduunkay ku anfacaysa maxaa yeele waa qof amarka ilaahay iyo amarka rasuulka qaatay waxoo kaloo dhexdiisa ku sugan wasalaamati min alimi dembina qofku waa ka badbaadaya weeyaan waxaa kaloo helaya wa binusuuli albarakati fii mucaamalatihi mucaamaladiisa barakada ayuu maarata baraka ugu soo degayso oo yani aakharana ilaahay thawaabbu agtiisa kaga helaya weyaan xadiidka yacni waxyaalahaasoo dhan waxa weeye khayrka iyo wanaagga iyo runta iyo in la sheego waa waxyaalaha ilaahay uu wax ku barakeeyo wey beenta iyo kadibka iyo waxaasoo idilna waa waxa yacni maaragtay barakada looga qaado waxaa soo gelaya kullu mucaamaloo dhan mucaamalo oo idil waxaa la rabaa inaad sidaas kula mucaamalo haddaad qof wax kala kala gadanaysaan haddii aad wax kala kiraysanaysaan haddii aad qofka la shirkoobayso wax kasta kulligeed asidqu walbayaan waa inay wax walba cad yihiin runtana laga sheego wax alla wixii beenna laga sheego lana qariyo waxa weeye khasaara ku dambaynaya khasaaray ku dambaynayaan wey marka xadiidka mucaamalada yacni maaragtay oo dadka dhex marayso in ay tahay mid run iyo maaragtay caddayn ku dhisan inay noqotaa la raba kana fog been iyo maaragtay wax la qariyo تدليس خيانة كفك إن النقطان الحديث السابع والثلاثون مروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حير البيعان لبدا وحكى لقذانيسا بالخيار كائنان بالخيار خيار بكسوغين ما لم يتفرق انت انك لا تجين مر هدي لك لا تجو وح عيبنا ايسان جرين وحوي لسكو سو نقول ما بيعس ولا امضي وانا لسعودسيني فان صدق احد الرشيغان wabayanaa ayna caddeeyaan buurika lahumaa fii beycihima beecoodaa loo barakeeya wain kadabaa hadday been sheegaan oo wixii la gadanaayey iyo wixii la kala kiraysanayay iyo wixii shirkadii iyo wixii la kala bedelanayay ay been ka sheegaan muxiqat waa la tiraa barakatu beycihima beecooda barakadiisii ayaa la tirtiraa weeye muttafaqun calayhi alxadiidu athaamin wathalaathuun xadiidka sideed iyo soddonaad can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abuu hurayra baa laga wariyey inuu yidhi nahaa rasuulu ullaahi sala alla alay wasalam nebiga wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam can bayci alxasaati dhagaxa la tuuro qaruura ha la tuuro beyceeda buu nebigu reebay wa can bayci alkharari kadada beyceedana waa uu reebay yacni qofka oo beyculkharar lagu sameeya isagoon suuqa waxba ka ogeyn aad tidhaahdo kitaabkaanoo magaaladii yacni toban ka joogo aad tidhahda hal hal dollar uu ka jooga aad tidhahdid oo qofkan magaalada ku cusub yahay beyculkharara la yidhahda xadiidkaas rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey wakadalika imaamu tirmidi nasaa'i abu daawuud ibnu maaja imaamu axmed intaba waa ay soo saareen intaba waa ay soo saareen xadiidkan beeci baan weli ku dhex jirnaa buyuucdii baa laga hadlay laba beec buu reebay laakiin labada beec keligood maahee buyuuc badana soo dhexgelayso waxaa weeye beec kasta kulligii oo kulminayo almukhaataratu waaljahaala kulminayo ayaa maaragtay la yiraahdaa mamnuuca uu yahay mukhaatara waxa weeye khatar khatar yacni wax aanay qofka marada dhagax baa tuurtay waxaa leedaha dhagaxaana tuuray qaruuraxan meeshii uu ku dhaco baan intaas kaaga gada maradii uu ku dhaco baa intaa kaaga gaday yacni alaabtuu ku dhaco baa intaa kaaga gaday waxay isticmaali jireen w dhagax baa tuuraysaa wuxuu ku dhaco intaasaan kaaga gaday mukhaatara la yidhahda waa mukhaatara waa khatargelin waxyaalahaasoo kale waxaa ku shaqaysta waxa weeye dadka saaxiibulqimaarka qamaarka iyo wax lamidka ah yaa weeyaan waxyaalaha lagu xarimayna ka mid tahay qamaarka lagu xarimay ka mid tahay beeculkararkana waxaa la yidhaahda waa beec jahaalo ay ku sugan tahay laga jaahil yahay oo la garanayay lama garanayo marka wax kasta kulligii beec kasta kulligii oo khatar ay ku sugan tahay alaabta la gadayo ay khatar ku sugan tahay ama aan la heli karaynin suuragal ahayn waxa weeye waa xaaraam wey beec muxaramu manhi ah buu noqonaya maalan nin baa alaab laga dhacay xoog looga qaatay nin kalea alaabtii haysto markaasuu qof inta u tago uu leeyahay alaabtaas baan kaa gaday asagaa iska laha alaabta xoogaa looga qaatay alaabtaas baan kaa iibiyey dhulkaas dhulkiiba magaalo dhul buu lahaa dhulkiisa dad kale xoog uga qaatay markaasuu dad kale inta u tago ba wuxuu leeyahay dhulkaasaan maaragtay kaa iibshay dhul uusan gacanta ku haynin oo balaayo kale ay haysato ayuu qofkan ka gaday waa khatarow geliyey waa qishwa kama qaadi karo markaasoo kale qofka inuu ku shardiyayaa la rabaa yidhaahdo dhulkaa markii aad waxa dadka haysto aad ka wareejiso kabacdi baan ku siinayaan kala gadanayna marka hore soo soo soo maaragtay dadka ka kici gacantaada ha soo galo inuu yidhaahdo amase qofaa dayn ka qabo alaabuu ka qaatay alaabtaasuu ii soo celi berri baan kuu keenaa saadan baan kuu keenaa mumaatalada noo imaan doontoo kala wey maalin walba waa meermeerinaya markuu arko inuusan ninkaan siinaynin you nin kale ka gadaayo leeyahay alaabta ninkaas agtiisa taallaan kaa iibinayo beecaasoo kale waxaa la yidhaahdaa waa khatara ku sugan maxaa yeele kama soo qaadi kariyo ninkaa kale xoolihii kama soo qaadan karo waxyaalahaasoo idin baa la yidhaahdaa beeca la yidhaahdo mukhaatarada la yidhaahdo oo beeculxasaad la yidhaahdo waa kaas weeyaan beeculxasaadka waa kaas weeyaan beeculkararkana waa waxa ay jahaalada jahli ku sugan yahay oo la garanaynin waxaan wixii oo yahay waxaa tiri maalan dukaankan alaabta ta dukaankan xiran alaabta taallaan kaa gala wax ku jira miyuu ogyahay ninkan dukaankii waa xiran yahay wax ku jira ma oga inaad gadata ma aha yacani taasoo kale inaad iibiso lama ogola laguma ogola weeyaan beeculkarara la yidhahda waxaa la mid ah dadka xoolaha magaalada keensanaya dad baa bannaanka uga hortagaya oo maaragtay suuqa yaqaano suuqay bannaanka uga hortegayaan dadkii waa ree baadiye weeye xoolahaybay hadda baadiye ka keeneen magaaladii lama socdaan markaasuu leeya war beeca intaasuu joogaaye kaalay alaabtaan gata waxaan xoolahan aan idinka iibinno xoolihii buu ka gadanaya hadhowdii adcaaf mudaacafa wuu ku iibsanaya suuqa markuu keeno ninkaas wuxuu kaga gaday qarar wuu kadiyey beec kada ah la yidhahda maxaa yeele ninka wuxuu ka jaahil yahay suuqan waxa ka jiro oo dhan lama socdo waa qarar wey marka waxyaalahaasoo idil waxay soo gelayaan buyuucda manhiga ah ayay ka mid tahay oo shareecaduna ay reebtay weeyaan beeca marka sidiisa labadaas almukhaataratu waaljahaala markii laga waayo beecaas waa beec la ogol yahay weeyaan buyuucda la ogol yahay ka mid yahay culammada marka shuruud bay beeca u sameeyaan waxaa weeye shayga la gadaayo horta waa in cilmi loo leeyahay tamanka iyo qiimaha lagu gadaayana waa inuu qofka uu maaragtay qiimo macluuma uu yaho la garanayo shay la garanayo inuu yahay ta labaad qofka beeca wax wax beecinayaahi oo wax beeca inuu gala rabo isagana shuruud baa loo sameeya shuruudda loo sameeyey waa inuu jaa'isu tasaruf yahay qof tasarufkiisa oo bannaan yahay oo kale inuu yahay maalan waa inuu qaangaar yahay uusan ilmo yar uusan ahayn waa inuu caaqil yahay waa inuusan majnuun ahoo nin waalan uusan ahayn waa inuu rashiid yahay oo qofka uusan ahayn mubadir safiiha uusan ahayn caqli waa leeyahay laakiin waa safiih kaasoo kale waa la xajiyaa waa la xiraa waa laga celiyaa wey marka ilmaha yarkaa iyo qofka aan rashiidka ahayn waxaa weye beecooda ma ansaxo ma ansaxayo wey beeculkararou noqonayo maxaa yeelay ilmaha yarkaa shayga uu soo gado waxaa dhici karta shay qiimo yar joogo wax weyn in laga siiyo ma kala yaqin wakadalika qofkan aan rashiidka ahayn sidoo kale shuruudaasaa loo dhigaa wey waxaa la rabaa markii wax la kala gadanayo haddii beecu uu yahay beec oo biljala uu yahay in muddadu ay macluum tahay in muddada yacni qofkan dayn baad shaygan uga gadda ile daynta lafteeda waxbaa lagu kala gataa kitaabkan dayn ugu sii baad leedaha kuu keenayaa marka waa in la og yahay muddada uu keenaayo muddadee keenaysaa waa in loo qoraa muddada ay macluumtao la garanayo marka haddii kale qararow qofka ku dhacaya qishkoo kaleeta baa la mid ah waxyaalaha oo maaragta aan la ogolayn oo taqriirka soo geli karo khiyaanada ah beeculqararku aad u tiro badan yahay kutubta fiqigaana lagu faahfaahiyaa laakiin buyuucda muxaramada way tiro badan tahay beycu alxabala alxabala beycu siniin waxaa la yidhaha beycu lmajhuul yacni maaragtay oo qofka majhuul oo mutlaqaho xagga daatadiisa iyo jinsigiisa oo saaftiisa aan la aqoonin waxyaalahaasoo dhan shuruud badana yani buyuucda ay leedahay oo fii kitaabi albeyc lagu darsan weya الxadيiث الثامن والثaلاثون عan abi هurayرaةa رadي الlه canهu qaal abu hurayra wuxuu yihi naha wuxuu reebay rasuulu الlahi salى اله عليه wasalam rasuulka allah wuxuu reebay can bayc اlxasaati yani dhagaxa la tuuro qaruuraxa la tuuro beeciisa buu reebay irmi hada اlxasaata dhagaxan tuur qaruuraxan tuur facalى أyi mataacin waqaca alaabta uu dusheeda ku dhaco fahuwa calayka bikada adiga ayaa intaasaad ku qaadanaysaa yaa saasoo kale ama dhulkaa ku tuur dhulkaada tuur meesha ou gaaro dhagaxa meesha ku dhaco intaasaan kaa gadayaa adiga intaasaan qiimahaasaan kaaga gedi waxyaalaha beeculmunaabada la yidhaahday mulaamasada la yidhaahda iyo buyuucdaasoo kalea soo gelay buyuucda qararka waxaa ka mid ah neefkaan calooshiisa waxa ku jiraan kaa gadaya inaad tidhaado ilmuhu dhali doono maxaa ka ogtahay maba taqaanid ma dibi buu dhalayaa mise weyl buu dhali doonaa adi ma garanaysa wuxuu dhali doono iyo wixii la mid ahoo jahli uu ku sugan yahay ama mukhaatara ku sugan tahay lama ogolo wuxuu kaloo reebay wa can bayci alkarari kadada beeceedana wuu reebay oo dadka lagu kadiyo shayga jaahilka lagayo la garanayni ayana waa uu reebay wey nabiga calayhi salaatu wasalaam alxadiidu ataasic waalaauun xadiidka sagaaliyo soddonaad marwiin can camr bni cawfin almusaniyi radia allahu canhu saxaabiga camar ibni cawf la yidhaahda baa laga wariyey can inabiy sal alla alay wasalam nebiguuna ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi asulxu heshiisku jaa'isun waa bannaan yahay heshiisiinta dadka la heshiisiiyo waa jaa'isun mid bannaan wey bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay in dadka la heshiisiiyo waa shay jaa'isa wey ilaa sulxan heshiis mooye xarama xaaraantimeeyey xalaalan shay xalaala xaaraantimeeyey ow axalla ama xalaaleeyey xaraaman shay xaraama xalaaleeyey waalmuslimuuna muslimiintu calaa shuruutihim shuruuddooda korkeeday ahaadeen waxay ku shartamaan waa in la socodsiiya wax shardi laiskula galo waa in la oofiya ilaa shartan shardi mooye shardiga sharadkaasoo xarama xalaalan shay xalaala xaaraantimaynay ow axalla xaraaman ama shay xaraama xalaalaynay shay xaraama xalaalaynay kaasoo kale lama ogola sida sulxiga xalaal xaaraantimaynaya xaaraamna xalaalaynaya aan loo ogolayn baan shardigana shardi xaaraam xalaalaynayo amase xalaal xaaraantimaynayo aan loo ogolayn rawaahu ahlu sunan ila anasaa'iyi imaamu nasaa'i oo sunanka yacni asxaabu sunan alarbaca ka mid a mooye saddexdii kalea soo saartay xadiidkan sulxiga wax la yidhahdo ka warramaya sulxiga iyo shuruuda labadaasuu kulmiye shardiga iyo sulxigau kulmiye sulxi waxaa la yidhaahdaa waa heshiiska wey dadka muslimiinta ayagoo muslimiina wax dhex mari kara haddii shay mucaamalaad ah shay mucaamala ah dadka intay ama shirkoobaan ay wax isku qabsadaan waa in dad kaloo muslimiina ayagana sulxiga u tanaasulaan dad kaloo muslimiinana ay soo kala dhex galaan oo labadaa qofood ay kale ay heshiisiiyaan maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wasulxu khayru sulxigu heshiiska waxa la yidhahdo waa khayru culimmadana waxay yidhaahdaan wasulxu sayid alaxkaami bay dhahaan xugum la sameeyo sayidkiisa waa sulxiga heshiiska u sayid ah bay dhahaan marka shay waa jaa'is weeye bimacnaa wax dhiba ma laha hal shardi unbaa sulxiga laga ilaalinay adiga shay xalaala ha ku xaaraantimayni shay xaaraaman ha ku xalaalayni haddousan intaa ahayn sulxiga iyo heshiisiintu waa shay yacni diinka ka mid ah weeye waana shay la jideeye laba qof oo muslimiin hadday wax dhex maraan in la heshiisiiyo hadday diriraan dadka yacni laba qolo ay dirirto waa la heshiisiiyaa allah wuxuu leeyay faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin hadday dagaalamaan waa la heshiisiini ninka iyo xaaskiisa hadday dagaalamaan waa la heshiisiiya yacni wuxuu leeyahay falaa junaaxa falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wasulxu khayru ninkii xaaskiisa waa la heshiisiiya ayaga dhexdooda ay heshiin karaan waxbay ku heshiin karaan laakiin waxa lagu heshiinayo waa inuu mar walba noqdaa shay aanan xalaalna xarimaynin xaaraamna aanan xalaaleynaynin inuu noqdo wey waxaa lagu heshiin karaa nin baan nin dilay qof muslima qof kaloo muslima dilay qisaas waa laga rabaa waxaa kaloo bannaan diye in la qaato waxaa bannaan in la cafiyo haddii ay dadkii soo istaagaanna loo qisaaso sulxiga waa bannaan yahi in la yidhaahdo war inta musaalax la dhex dhigo war waxaad qaadataan maxaa la yidhaahdaa diye qaata hadday raadi ku noqdaan waa sulxi wey sulxi wey waxaa la mida atraaftoo kale qofaa maaragtay qof gacanta ka gooye wuu cafin karaa diyou ka qaadan karaa sulxi baa dhexdeeda la geli karaa marka sulxigu mar kastaba alsulxu jaa'izun bayna almuslimiina muslimiinta dhexdoodu sulxigu waa bannaan yahay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sulxigu waa bannaan yahay keliya waxaa laga ilaalinayaa inuu noqdo shay xalaal ah inaa xarimto ama shay maaragtay xaaraam ah inaa xalaalayso taasaa laga ilaalinaya oo maalan sulxigu markuu noqdo qof muslimahoo xor ah haddaad tidhahdo qof muslimo xora ayday dad inta ku heshiiyaan waxaan ku heshiinaynaa hebel inaan addoonsanno sax ma ah oo muslima waa dadka yacni hadda wixii soomaaliya ka dhici jiroo kale qof xor ahoo la yaqaanaa inta lasoo qabsado la qafaashaa guri lagu xirto ee la beecsana waa la gadana sidii neef camal waa loo gadaayo hadday dadka ku heshiiyeen waa sulxi shay muxarama xalaalaynaayo mana la ogola waa xaaraam taas baa ka mid ah maalan sulxiga hadduu xaaraantimaynayo farji muxaram ahaa in la yidhaahdo ay ku heshiiyaan farjigaas xaaraamtaha laga sinaysto hadday yidhaahdaan xalaal miyuu afkooda ku noqonaya farjiga kuma noqonayo waa xaaraam marka sulxiga dulmiga ah ayaa la diidayaa laakiin waa inuu cadaalad noqdo yacnii ilaahay mar walbaba wuxuu leeyahay shayga dadka ku heshiinayaan ama ummad lagu heshiisiinayo waa inuu cadli noqdo cadaalad inuu noqdaan wakadalika shardiga shayga la yidhaahdo muslimiinta waxay ay sharad ku galaan siday tahay inay u oofiyaan baa la rabaa shardigaas hadduusan xaaraam ahayn inaad fulisaa lagaa raba inaad fuliso baa lagaa doonaya labada qofood ee wax kala gadata maalan waxaad dhici karta inuu sifo uu sheego shaygaas oo tilmaamtaas leh baan kaa gadaya shardigaas uu qofku sheegtay waa in laga helaa haddii laga waayo shardigaas waa buray wey maalan yacni wuxuu yidhi neefaa kaa gadaya neefkaas waa inuu noqdo neef aad u caano badan inuu noqdo baan kaa iibsanaya neefaan caano lahaynuu u keena waa radinaya ka kacuuleeya maxaa yeele shardigeenna aan ku heshiino inuu neef caano la iga gaday eh maalan waxyaalaha lagu ugaarsado oo kaleeto maalan ayuu wuxuu yidhi waxaan rabaa waxaa lagu ugaarsado waxaa ka mid a shimbiraha waa lagu ugaarsadaa waxaa lagu ugaarsadaa eeyaha yacni ey la yaqaano oo la tababaray oo mucallama oo ugaarta yaqaano sida loo qabto oo aadaab loo marka u qabto aanan ku xadgudbaynin ugaarta marka u qabto ag fariisanayo ilaa ninkeed ninkii uu ka yimaado iska laha aanan ku xadgudbaynin tacliim la siiyey ayaan kaa iibinaya hadduu shardigaa ku galo siduu inuu u oofiye baa la raba hadduusan ahaynoo mid maaragtay eyga markuu neefkii dilo horay ka cunaaya uu yahay neefkii xaaraan buu noqoni wuxuu qabta xaaraan buu noqonaya in la cunana lama ogola mar hadduu cuno sidaa darteed wuxuu ka baxay shardigiibuu ka baxay lama maaragtay beecaas waa buray waa loo celinaya ninka iska lahaa eygaas iyo wuxuu ka soo gatoo dhan waa loo celin wax kasta kulligii gurigaad degayso sifada uu leeyahay intaasoo qol inuu ka kooban yahay yacni intaasoo maskulood inuu leeyahay intaas shuruud baad ku gasheen shardiga sidii sidii uu ahaa in loo oofiye wey haddii la waayo beecaas ma soconayo ama kiraduna ma soconayso wahaakada sidaasoo kaleba wax walba kulligood buyuucdoo dhanba way soo wada gelayaan shirkooyinkaa soo gelayo waxyaalaha maaragtay shirkada ka mid ah buyuucda ka mid ah rahanta iyo wax maaragtay kafaalaadka ka mid ah waxyaalahaasoo dhan baa soo wada gelaya kulligood ninka iyo xaaskiisa waxay ku sharatamaan yacnii gurigaas inaa idejisaan kaa rabaa waa inuu hadduu heli karo inuu dejiyo maqduurkiisanaya magaalo hebel inaa idejisaan rabaa haddaysan xaaraam ahayn inuu u fuliyo baa laga rabaa laakiin gabadha hadday markay guursanayso ay tidhaahdo naagtaada hore fur naag labaaduu rabaa haddaadan furin isma guursanayn waa shardi faasida ma samaynaysa shardi ka kacaw wax soconaya maaha marka shuruudda waxaa la rabaa inay sidii yacni ay tahay shardi aanan xalaal xaaraantimaynayn shay xaaraam ahna aanan xalaalaynaynin xadiidka marka labada arrimood oo shuruudda ah iyo sulxigaas ayuu ka warramay الحديث التاسع والثلاثون مروي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي عليه الصلاة والسلام الصلح هشيسك جائز ويمد بنا بين المسلمين واسعني وحي لقوه هشيه سيدي لقوه هشيه لو سعود سينوي وانا بنايه هو جائز وي إلا صلحا هشيس مويه حرم حلالا حلال حرام تميه أو أحل حراما أما حرام حلاليه كان لما أقول والمسلمون مسلمين على شروطهم waxay ku sharatamaan oo shardi ku galaan ay ku heshiyaan ayaad maaragtay dushooda ay yihiin ku sugan yihiin ilaa shardan wax yani shardi mooye xarama xaaraantimeeyey xalaalan xalaal xaaraantimeeyey aw amase axalla baneeye xaraaman xaaraan baneeye mooye rawaahu asxaabu sunan hada billahi towfiiq sal allah